duur wanaagsan khiyaartiina dhegeysanaysa halkani waa reediyo dalson waxaadna kusoo dhawaataan warka duuri reediyo dalson qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkarona waxaa kamid ah
madaxweynaha soomaaliya oo furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya
madaxweynihii hore soomaaliya oo war ka soo saaray qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran
shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo soo dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdoqan
khasaare ka dhashay dagaal culus oo ka dhacay gobolka galgaduud
madaxweynaha jubbaland oo faahfaahin ka bixiyey qodobadii kasoo baxa shirka golaha wadatashi qaran ay ku heshiiyeen oo maalin ka hor kusoo gabagabowmay magaalada muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo gaaray magaalada baraawe
iyo hogaamiyaha cusub ee wadanka naijeeriya oo la dhaarinayo
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo isniinaha taariikhdu ay ku beegan tahay sagaaylabaatanka bisha meey sanada laba kun saddex iyo labaatan dulmarka warkayga duur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goordhow oo maanta waxa uu furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta oo isniin ah uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu furay kalfadhiga saddexaad ee xildhibaanada aqalka aqalka ee baarlamaanka soomaaliya oo labadii bilood ee lasoo dhaafay fasax ku jiray guddoonka labada aqal ayaa xalay xildhibaanada waxay ku wargeliyeen in maanta xarunta villa hargeysa uu madaxweynaha ka furayo kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka furitaanka kalfadhiga ayaa waxaa sidoo kale ka qaybgalay wafdi ka socda baarlamaanka dalka jabuuti iyo marti sharaf kale iyadoo si weyn loo adkeeyey amniga magaalada muqdisho inta uu socdana ee baarlamaanka furitaankiisa lasii adkeyn doono madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa furitaanka kalfadhiga saddexaad ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya khudbad dheer ka jeediyey isagoo ka hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale sida ay lagama maarmaan u tahay in sanatarada iyo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay howlahooda u gutaan si waafaqsan dastuurka soomaaliya
madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu soo dhaweeyey qaar ka mid a qodobadii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey faadumo cabdiqaadir xasan ayaa warkan sii faahfaahinaysa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyey go-aanadii kasoo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee ahaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah waxaan soo dhaweyneynaa ayuu yiri mabaadiida guud ee lifaaqa heshiiska hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ay gaareen toddobiy labaatankii bishii shanaad sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka gaar ahaan arrimaha quseeya doorashooyinka heer degmo dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay shacabku si toos a u dooranayaan wakiiladooda taasoo ah himilo muddo dheer shacabka soomaaliyeed ay sugayeen inay mar kale arkaan madax iyo wakiilo ay codadkooda ku doorteen oo ku saleysan nidaamka xisbiyo badan sida ku cad qodobka lifaaqa heshiiska golaha wadatashiga qaran waxa uu xambaarsan yahay ayuu yiri qodobo masiiri ah oo si toos ah u taabanaya qodobo dastuuri ah waxna ka bedelaya haykalka ama qaabdhismeedka dowladda soomaaliyeed sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah nidaam kasta oo loo guurayo inuu noqdo mid looga heshiiyo wadatashi heer qaran ah iyo wadar ogol ah sidaa waxaa yiri madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dadka soomaaliyeed aan fursad siino ay go-aan ku gaaraan dadka soomaaliyeed yaanan soddon iyo saddex sano kadib yaanan rahan loo sii haysanin fikir iyo rabitaan yaan lagu sii haysanin qof ou leeyahay ama koox ay leedahay yaan lagu sii haysanin dadka annagu waa doodnay waa isku qancinay intaan kadib dadka inaan la haysan karin oo aanan muxuuha codkooda la xiri karin oo aanan muxuu ahay waddo aanay raalli ka ahayn lagu jiidi karin war wixiina soo maray waa ognaha wax qurxan ma ahayn waa ka guuraynaa nidaamyadii dowladnimada ee loo shaqeyn waayay lixdankii ilaa hadda ku noqon mayno waa ka guuraynaa mid cusubaan aan ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqayn waayey iyo mid aan hadda isku dayaynaan joognaa
marka yaanan u yaanan jeclaysanin oo aanan muxuu dib u- u- u jalleecin kii noo shaqayn waayey oo hore aan usoo aragnay yaan dib u jalleecin kanaan ka shaqaysii karnaa haddaan isugu tagno aan isugu tagno aan u midowno aan isku kalsoonaano aan dhaqan gelinno nidaamka dowladnimada dimuqraadiga soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiye ku salaysan oo doorasho qof iyo cod ah ku salaysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaasaan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas faadumo cabduqaadir ade tvga dalsan muqdisho
faadma cabduqaadir aad may u mahadsan tahay shacabka magaalada muqdisho ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen madaxweynaha dib loo doortay ee dalka turkiga rajib dayib erdogan cabdisanaan joolo shaakir ayaa warbixinta warkaa inoo sii faahfaahinaya madaxweyne muslim waa aad iyo aad muslimiinta dhanna u qanacsan yihiin maxaa dhacdhe waa dad wadamada qaaradda yurub oo tacaadada soo saaraa turkiya guusha u soo hoyatay muslimiinta dhan ay u soo hoyatay marka waxaan leeyahay madaxweynaha turkiya waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay
bartamaha magaalada ayaan idinkala soo hadlayaa rajab dayib ordoqaanna markii saddexaad ayuu ku guulaystay doorashada dalka turkiga ka dhacday guusha ordoqaan uu gaaray keliya isaga ma uusan gaarin iyo shacabka dad waddanka turkiga laakiin waxay u soo hoyatay muslimiinta dunida jooga ordoqaan guushiisa sidoo kale waxay macno weyn u samaynaysaa soomaalida oo guul weyn iyadu ay u tahay sidee shacabka magaalada muqdisho u arkaan guusha uu gaaray madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdoqan oo mar kale loo doortay kana guulaystay ninkii la tartamayey wallaahi wax weynay kala dhigan tahay oo madaxweynaha turkiya waxa waaye dhankii soomaalida idoo cabsi iyo welwel laga qabo oo leesdhahayo muq- soomaaliya waa meel bahalgaleen ah ayo wuxuu u sameeyey eh, inuu is- ku soo dhiiraday oo waddankii soomaaliya asoo dhibaato iyo dagaal iyo dhib ka jiro ayuu wuxuu u yimid asoo ra'iisul wasaare ah marka waxaan leeyahay madaxweynaha turkiya guusha u soo hoyatay muslimiinta dhan ay u soo hoyatay marka waxaan leeyahay madaxweynaha turkiya waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay wallah waa soo dhaweeyaa waa madaxweyne muslim waa aad iyo aad muslimiinta dhanna u qanacsan yihiin maxaa dhacdhe waa dad wadamada qaaradda yurub oo tacaadada soo saaraa waa nin muslim waa waddankan hogaamiye fiican waa waa soo dhaweeyaa aad iyo aad wallaahi waxyaalo badan oo aan xisaabi jirin sida hadda waa aragtay meeqa sanoo joog waxyaalo badan oo ka bedele waddanka horumar badan oo gaarsiiyey haddaa oonayno waddan muslim walaalaanaan waa soo dhaweeyaa waa ku faraxsanaa goor maasha allah aad ugu faraxsan aan ku guulaysto maadaama ay la tartamayaan dad gaalaha oo masiixiyiina oo ku faraxsannahay waddan muslimna nahay inuu guulaysto aad ugu faraxsannahay wax weyn wax weyn amniga wax walbo siyaasadda wax walba kusoo kordhin karaa aad ugu faraxsannahay kusoo bax soomaalidan soomaalidana aad weliba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal aad ugu faraxsannahay soomaalida Een, waxaa aad u soo dhoweynayaa guusha taariikhigeed oo xalay uu soo hoyey madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo loo doortay een, markii labaad tani dalka markuu qaatay nidaamka een, ri'aasiga dhan oo qaabka madaxtinimada ah sidoo kale waxaad moodaa guud erdogan in dunidu caalamul islaamina aad loogu soo dhoweeyey sababtoo ah intuu xilka yimid oo ak baart xisbigu uu hogaamiyo labada kun iyo labada ilaa hadda een, turkiya waagii hore waxay u sii jeeday dhanka galbe galbeedka laakiin markii ordigan eke baart yimaadeen talada waxaad moodaa turkiya inuu soo jeestay dhanka bariga oo caalamul islaami uu xiriir fiican la samaystay
cabdisalaan juulo shaakir raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho markana haddaan eegno een, waxa ay warar kala duwan ka soo baxayaan dagaal ka dhacay een, ama khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay een, gobolka galgaduud dagaalkaas oo ahaa mid khasaare kala duwan uu geystay wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaana waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay een, dagaal xoogan dagaalkaas oo saameyntiisa iyo sidoo kale dhibaatada uu geystay dadka shacabka halkaasi ku sugan ay soo warinayaan waxaa lasoo warinayaa in een, dhibaatooyin kala duwan uu dagaalkaasi uu geystay een, waxaana dagaalkaasi uu yahay mid khasaare kala duwan een, geystay oo saameyntiisa lasoo warinayo wararka ka imaanaya gobolka galgadu- galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxay sheegayaan in deegaano ka tirsan gobolkaasi uu ka socdo ama ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed dagaalka ayaana waxaa ama wararku waxay sheegayaan in hubka noocdiisa kala duwan la isku adeegsaday oo dagaalkaasi ayaana salka ku haya dhuldaaqsimeed waxaana dagaalka xoogiisa uu ka dhacay sida wararku ay sheegayaan deegaano hoos yimaada cadde kibir ka hor inta uusan bilaaban dagaalku xiisad xoogan ayaa maalmahan ka taagnay deegaanadaasi waxaana labada dhinac ay wadeen dhaqdhaqaaqyo xoogan sida ay soo sheegayaan wararkii ugu dambeeyay halkaasi ka imaanaya weli wax wara kama soo bixin maamulka galmudug oo ay kaga hadlayaan dagaalkaasi sidoo kale ma jirto cid weli si toos ah u kala dhex gashay labada maleeshiya beeleed waxaana lasoo sheegayaa inuu jiro khasaaro soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay gobolka galgaduud ayaa inta badan waxaa kusoo laalaabta dagaal beeleedyada waxaana tiro dhowr jeer ah lagu guuleystay in la joojiyo dagaalo ka qarxay qeybo ka mid a gobolkaasi galgaduud dagaaladaas oo inta ugu badan salka ku hayay aanooyin qabiil iyo dhuldaaqsimeedyo dadka shacabka ee xoolo dhaqatada halkaasi wada dega inta ugu badan dhexmarayay
madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran oo dhowaan magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey
qof kastoo isku daya inuu hor istaagana ma kari karaya hadda sababtoo dadku way dhaqaaqeen tareenkiina wuu soconayaa taladiina gacanta shacabkay ku wareegaysaa aan ka shaqaynay intaas waxa ugu muhiimsanee la gaadhay waxay ahayd ee xalay shirkaa lagu soo gunaanaday dagaalka lagula jiro argagixisada khawaarijta in xabad iyo fikir iyo dhaqaalo intaba lagula dagaalamo oo dalku uu ku soo noqdo dowladnimadiisii iyo dadnimadii uu lahaa iyo maqaamkii uu caalam kaga jiray iyo soomaali dhexdeeda wuxuu ka ahaa intaba waxaa maanta uu saaxiibka cali ka hadlayay guudlaawe gaadhiga xamar laga raaco inuu ilaa matabaan soconayo hadduu matabaan gaadhana awal buu socon jiray waa wax maanta qof waliba uu ku faanin karayo in amniga noocaasa la helo oo soomaalidu bal dhulka ay timaado hadda cirkaynu saarannahay shalay bay ahayd inta waaweyne ay garanayso basas birimo iyo suguntiya teerse la yidhahdo intii magaalada muqdisho laga raaco kismaayana waxaa loo socon jiray shan saacadood hargeysana habeen iyo maalin baa loo socon jiray waad garan kartaa markaa waddanku wax diyaarad la yadhaah lama aqoonin meelahay diyaaraduhu tegi jireen usbuucii bay maalin tegi jireen baabuurkeeraad qaadataan habeen iyo maalin meeshaa doonta soomaaliya aad ku gaari jirta waxaan u xiisaynaa inaan dhulkanagii lug ku soconno ugaadhanadii aragno quruxdii beeraha naga sii maro naarajiinka wadooyinka ka gadanno webiga hareerihiisa aan sii fiirino waxa dhulka iyagu uu yahay macnihiisi inaan dib ugu noqonno masaalixdeedii aragno taa markaa inaan dagaalkaas gallaayi waa shayga ugu muhiimsan wejiga koowaadna natiijada laga gaadhay waxaa kaaga filan in maanta waqooyiga magaalada muqdisho kulliga laysu furay ilaa puntland lagu socon karay waxa aan sugaynaa waa wejiga labaad inaan qaadanno oo ay noqoto wixii haddana muqdisho koonfur ka xiga iyadana inaan isu furno baabuurtuna ay socoto dalkana aan khawaarijta ka xorayno intaasi hadday dhammaatana soomaaliya marxalado badan bay ka gudbi doontaa taariikhdii ay shalay lahayd bayna usoo noqon doontaa waxaan aada u bogaadinayaa madaxweyne xasan sheekh oo madashaan isagu hogaaminayay sida calool adayga iyo geesinimadan isagiiyo ra-iisul wasaarihiisu ay marwalba ugu adkaysanayaan annagana ay noogu dhiirigelinayan waraan tallaabooyin cad qaadno dagaalka shabaabkaa ka mida maanta natiijaa laga gaadhay waxaan go-aanada kale xalay u soo saaray waxay ahayd ee isbeddelka siyaasadda ay keenaysa iyo meesha waddanku u socdo fayska labaad muddada yaraan sheegnay inaan ku dhammaystira shabaabka kadibna maamulkii lagu soo celiyay dadweynaha gacantiisa dadweynow qofkii waxa sheega ha sheego war waxaan anagu gacanta ku haynay ood nagu xamanayseen inaan guryaha kusoo qoranayno ood nagu xamanayseen inaan anagu waxaan rabna la imanayno ood lahaydeen waa la yaqaanaa baan idinka idiin keenayna qofka wax idiin qabanayahay hortiinna waxa ka sheego wuxuu qabanaya ha idiin soo caddeeyo waxaad ku doorateen hadduu socodsiin waayana sanadka dambe iska eriyo mid kale la imaada oo uu madaxweynuhu kow ka yahay oo ra-iisul wasaare ku xigo oo madaxda kale dowladaha xubnaha ka ay ku xidhaan oon qoorqoor waxba la weydiinayn oon marti loo noqonayn asalku waa midaas cidda dood qabtaay bal intay si furan dadweynaha u soo hor istaagto ha tiraahdo ciladaa kow iyo laba iyo saddex iyo afar baa ii muuqanaysa qof kastoo isku daya inuu hor istaagana ma kari karaya hadda sababta dadku way dhaqaaqeen tareenkiina wuu soconayaa
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wuxuuna guud ahaan u dambeeyey warka dooray radio dalsan intaan warkankiisa xigeen ku dib uu kulmi doono sidaas iyo amaan allah
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel